bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah salى اllahu عalayhi wعalى aalihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa darsigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobaatanaad ee suurat اlanfaal waxaanu ku joogaa aayadda labiyo labaatanaad ee suuratu tawba allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi yaa ayuha annabiyu qul liman fii aydiikum min alasraa in yaclam illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayraa yu'tikum khayran mima ukhida minkum wayagfir lakum wallahu gafuuru raxiim haadihi alaayaat waxaa ku sugan tatimatu xukmi alasraa dadkii lasoo qafaashay ghaswadii beder xukumkooda dhammaystirankiisii ayaa aayaadkan ku sugan waxaa kaloo allah subxaanahu wa tacaala uu kaga waramay fii hadihi alaayaat anna raabitata alislaami waaliimaan hiya aqwa arawaabit in xidhiidhka iimaanka iyo islaamnimadu uu yahay xidhiidhka ugu xooga badan ee dadka isku xidha waaladiina aawow wanasa ina aladiina aamanuu wahaajaruu wajaahaduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili illah waaladiina aawow wanasaruu ulaa'ika bacduhum wliyaau bacd waxaa kaloo ku sugan bidaayada fii suurati tawba albaraa'atu min cuhuudi lmushrikiina wa tafsiili axkaami mucaamalatihim waxaa suuradda bilowgeedu uu yahay beri noqosho laga beri noqonayo kuwa gaalada iyo mushrikiinta iyo cuhuuddoodii ama ballamadoodii iyo qaabka loola dhaqmayo axkaamta tilmaamaysa oo faahfaahsan ayaa rabbi ku tilmaamay bilowga suuraddan suuratu tawba baraa'atun min allahi warasuulihi ila aladiina caahadtum min almushrikiin fasiixuu fi lardi arbacata ashhuri waclamuu annakum gayru mucjizi illaah wa anna allaha mukhzi lkaafiriin waadaanu min allahi warasuulihi ila annaasi yowma alxaji alakbar anna allaha barii'un min almushrikiina warasuuluh fain tubtum fahuwa khayrun lakum wain tawallaytum faaclamuu annakum gayru mucjizi illaah wabashir aladiina kafaruu bicadaabin aliim waxaa kaloo aayaadkan ku sugan sifaatu lmushrikiina wa tabaa'icuhum fii mucaamalati almu'miniin nimanka mushrikiinta ah sifaadka xunxun ee ay leeyihiin iyo siday mu'miniinta ula dhaqmaan ee ballan iyo qaraabo midna aanay ugu tixgelinayn kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimmah yurduunakum biafwaahihim wata'baa quluubuhum waakharuhum faasiquun waxaa kaloo aayaadka ku sugan alxahu calaa qitaali lmushrikiina wa jihaadihim boorin laysku boorinayo in lala dagaalamo oo lala jihaado kuwa mushrikiinta ah alaa tuqaatiluuna qowma nakasuu aymaanahum wahamuu biikhraaji arasuuli wahum bada'uukum awala mara atakhshawnahum faallahu axaqu an takhshawh in kuntum mu'miniin waxaa kaloo ku sugan aayaadkan cimaaratu lmasaajidi bilbinaa'i waaliqaamati fiiha laa yakunu ila lilmu'miniin wاlraddu clى اlmushrikiina fii zacmihim cimaaraة اlmasjid اlxaraami duuna iimaan waxaa aayaadkan ku sugan in camiridda masaajidada ilaahay tabaaraka wa tacaala la camirayo waxaana ugu mudan masaajida la camiro xaramka eh in cimaaradaas ama ha noqoto dhisideed iyo daryeelkeeda ama daacada iyo in lagu cibaadaysto lagu nagaado ha noqotee cidda camiraysaa inay yihiin kuwa mu'miniinta ah oo mushrikiinta iyo gaalada aanay ahayn gaaladana in lagu inkiray oo lagu radiyey yacni sheegashada ay sheegteen inay camirayaan masaajidada iyagoon iimaan lahayn maa kaana lilmushrikiina an yacmuruu masaajid allahi shaahidiina calaa anfusihim bilkufr ulaa'ika xabitat acmaaluhum wa fi nnaari hum khaaliduun انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين وعكلوا كسغا ايات كان فضل المؤمنين المجاهدين وجزاؤهم fadliga iyo dheeraadka ay leeyihiin mu'miniinta kulmiyey iimaanka iyo jihaadka iyo abaalmarinta fiican ee ay ka goosanayaan arrintaas ajcaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjid alxaraami kaman aamana billahi walyowmi alaakhir wajahada fi sabiili illah laa yastawuuna cinda allah wallahu laa yahdi alqowma aldaalimiin الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم الله حول سبحانه يا أيها النبي نبيو qul waxaad ku tidhaahdaa liman cidda fii aydiikum gacmihiinna dhexdooda ku sugnaaday oo min al asraa kuwii lasoo qafaashay ka mid ah waxaad kuwaa maxaabiista eed gacanta ku haysaan ku tidhaahdaa in yaclam illaahu ilaahay hadduu ku ogaado fii quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda hadduu rabbi ku ogaado khayran khayr hadduu rabbi ku ogaado oo iimaan iyo ikhlaas ah yu'tikum waxa uu idin siinayaa khayran wax ka khayr badan mimaa kii ukhida laydinka qaaday minkum idinka ay min alfidaa wixii madax furasho laydinka qaaday xoolo iyo maal wax ka khayr badan baa alla idin siinayaa qalbigiinna iimaan hadduu alle ku ogaado oo wayakfir lakum ilaahay waa idiin dembi dhaafayaa ay maa waqaca minkum qabla alislaam lianna alislaama yajubu maa qablah wixii islaamka hortii idinka dhacayna rabbi waa idinka dhaafayaa waayo islaamku wuu tirtirayaa wixii ka horreeyey oo dhan wallaahu allana ghafuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista halkaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay in nimankii lasoo qafaashay maalintii beder ee muslimiintu ay gacanta ku hayeen ayaa la yidhi nebi maxamedow kuwaa waxaad ku tidhaahdaa haddii qalbigiinna khayr ku jiro ilaahay wuxuu idin siinayaa wixii laydinku furtee laydinka qaatay wax ka khayr badan baa alla uu idin siinayaa waana uu idiin dembi dhaafayaa rabbi sidaa ku dheh wallaahu ghafuurun raxiim oo xoolihii adduunyada laydinka qaaday beddelkeeda alla waa idin siinayaa aakhirana ajar iyo abaal ayaad ka helaysaan allah waxa u ihi wain yuriiduu haddii ay doonaan khiyaanataka khiyaanadaada hadday nebi muxamedow doonaan ay biddicaa'i aliimaan iimaankay ku andacoonayaan adiga inay kugu dagaan amase ay kugu khiyaameeyaan hadday doonaan kuwan lasoo qafaashay ee odhanaya waannu islaamnay ama islaamnimadii raalli baannu ka nahay oo jalaaluddiin asuyuuti waxa uu odhanayaa wain yuriiduu khiyaanataka ay bimaa adharuu min alqowl hadday doonaan khiyaanadaada oo macnaha ay rabaan inay kugu khiyaameeyaan hadalka ay muujisanayaan hadalka ay muujisanayaanna jamalka ayaa hoosta futuuxaadka ku qabanayo wuxuu odhanayaa ay qowlahum nardaa bilislaam yacnii odhaahday odhanayaan islaamnimadii raalli baannu ka noqonnay taa inay kugu khiyaameeyaan hadday doonayaan oonay dhab iyo run ka ahayn wain yuriiduu haddii ay doonaan khiyaanataka khiyaanadaada hadday doonaan nebi moxamedow oo islaamnimaday muujisanayaan adiga inay kugu khaldaan haddii ay doonaan faqad khaanu llaaha dhab ahaan ilaahayba ayay khiyaameeyeen min qablu hore horeba ilaahay tabaaraka wa tacaala ayay u khiyaameeyeen oo siyuuti waxa uu jalaaleynka ku odhanayaa ay min qabli badrin bilkufri beder horteedba gaalnimo ayay ilaahay ku khiyaameeyeen oo macnaha waxa weeyaan iyagoo dee dhinacna islaamnimo ka muujisanaya ayaa haddana gaalnimo iyo kufri ay ku socdaan oo khiyaanada iyo nifaaqa ay ku dhaqmeen ilaahay ma khaldi karaan waxna uma hoosaasin karaan laakiin camalkooda iyo dhaqankooda khiyaanada ah iyagoon ilaahay wax alla waxay ku yeeli karaan khiyaanadooda aanay jirin oo ilaahay sirtooda iyo caadkoodaba uu ogyahay oo aanay ka qarsoonayn wain yuriiduu khiyaanataka khiyaanadaada nebi maxamedow hadday doonaan faqad khaanuu llaaha ilaahayba waa khiyaameeyeen min qablu hore oo beder horteedba gaalnimo iyo kufrigay samaynayeenba ay ku khiyaameeyeen fa amkana minhum ay fa amkanaka dabeed ilaahay waa kuu soo gacan geliyeen nimanka minhum iyaga fa amkana minhum ay fa amkanaka minhum dabeed waa kuu soo gacan geliyey ay fii bedrin yacnii maalintii beder kol hadday beder horteed khiyaamo kula dhaqmeen ilaahay maalintii beder ayuu ilaahay kuu soo gacangeliyey ay qatlan wa asraa dil iyo qafaalashaba oo waxaad layso iyo waxaad qabatood qafaalato uunad ka dhigtay jawaabka markaa wain yuriiduuda usoo qadaro falyatawaqacuu midla daalika taasoo kale ha fishaan hadday dib ugu noqdaan taasoo kale ha fishaan waayo shardiga wain yuriiduu faqad khaanuu oo maadihii jawaab uma noqon karto laakiin jawaabka waa lasoo qadarayaa sida jalaaleynkuba uu soo qadaro hadday sidaa doonaan falyatawaqacuu midla daalik kaasoo kale ha fishaan sidaa maalintaaba lagugu gacangeliyey eed uga aargoosatay taateedii un ha ku talagalaan wain yuriiduu haddii ay doonaan khiyaanataka khiyaanadaada faqad khaanu llaha ilaahay waa khiyaameeyeen min qablu ay min qabli badrin beder horteedba oo fa amkana ay fa amkanaka dabadeed gacanta ayuu kuu soo geliyey nebi maxamedow minhum iyaga kuwan khaa'imiinta ah gacantaa beder laguu soo geliyey oo waxaad layso iyo waxaad qabato ood qafaalato ayaad ka dhigtay wallaahu ilaahayna caliimun kii u cilmi badan weeye xakiimunaa xikmad badan halkan waxay culimmadu tilmaamaan khiyaanadu inay tahay sifatu naqsin mutlaqan oon waxba laga soo reebayn oo mar walba khiyaanadu waa sifo nuqsaan iyo xumaan xambaarsan oo marnaba aan mamduux ahayn oon la ammaanin waayo waxay khiyaanadu ka dhacdaa fii mowdici li'timaan meel lays aaminay ayaa khiyaanadu ay ka dhacdaa oo yacni ay noqonaysaa in ammaanadii laga baxay laysku ogaa taasina waa sifo naqsi oon ilaahay lagu sifayn tabaaraka wa tacaala sidaa darteed lama odhan faqad khaanullaaha min qablu fa khaanahum lama odhan ee fa amkana minhum baa la yidhi sidii munaafiqiinta loo yidhi yukhaadicuuna allaaha wahwa khaadicuhum ilaahay bay dhakrayaan allana waa dhakrayaa oo macnaha khidaacii ilaahay loogu tilmaamay calaa wajhi lmuqaabala halkan khiyaanadii rabbi laguma tilmaamin oo lama odhan faqad khaanullaaha min qablu fa khaanahum waayo khiyaanadu mutlaqan waa madmuum oo wax laga soo reebaan jirin sababtana culimmadu waxay ku tilmaameen khidaacu maaha fii mowdici al'timaan meel laysku aaminay khidaacu kama dhaco khidaacu waa tab iyo xeelad ciddii aad ishaysaan ee nabadi idiin dhexayn aad kula dhaqmayso oo rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam waa ki yidhi alxarbu khudca yacni dagaalku dee waa tabaysi iyo xeeladaysi oo waa la ysdagayaa oo laysu muujin maayo tabta iyo xeeladiyo dariiqa laysu soo marayo oo nebigu sala allahu calayhi wasalam marka uu jiha doonayo inuu ku duulo waraa bikayriha meel kaluu tilmaami jiray si uu cadowga u marin habaabiyo waana xeelad iyo tab dagaal ayay noqonaysaa laakiin khiyaanadu iyadu waa fii mowdici li'timaan waa meel laysku aaminay in ammaanadii laga baxo oo la khiyaameeyo taasina mar walba waa madmuumo ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin sidaa darteed mukhaadacada iyo makriga iyo kaydka waxaa la yidhaahdaa waa asifaat almuqayada ama sifaat almuqaabala waa sifaat ku qaydan ciddii samaysee mutaysatay alla inuu kula dhaqmo oo wayamkuruuna wayamkuru allah inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan yukhaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum marka waa calaa sabiili almuqaabalati walmujaazaa oo ciddii dhagarta iyo makriga iyo shirqoolka iyo dabinkaa dhigta ayaa tu ka daran rabbi u dhigaya marka waxaa la yidhaha asifaatu almuqayada waxay ku qaydan tahay cidda samaysa ee lagu abaalmarinayo laakiin si mutlaqan oo madax bannaan rabbi looguma tilmaamo laakiin khiyaanadu iyadu laa yuusafu allaahu laa itlaaqan walaa taqyiidan iyada itlaaq iyo taqyiid midnaba xagga rabbi looguma tilmaamo oo laguma sifeeyo allah waxau idhi ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday oo biamwaalihim xoolahoodii ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahoodii ku jihaaday oo fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa xoolahoodiiyo nafahoodaba ugu jihaaday waa muhaajiriintii ina aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu u hijrooday madiina oo wajaahaduu jihaaday oo biamwaalihim xoolahoodii ku jihaaday iyo wa anfusihim nafahoodiiba fii sabiili illaah ilaahay jidkiisana ugu jihaaday waa muhaajiriintiiye iyo waaladiina kuwii aawow ay aawowhum kuwaa soo dhoweeyey ee madiine ku soo dhoweeyey waa ansaartii ah oo wanasaruu ay wanasaruuhum una hiiliyey ulaa'ika kuwaasi muhaajiriintaa iyo ansaartaasi bacduhum badhkood awliyaa'u bacdin waa badhka kale saaxiibbadood iyo gargaarayaashooda weeyi ay fi nnusrati waalmiiraasi xagga isu hiilinta iyo xagga isdhaxlidaba badhba badhka kale saaxiibbadood iyo sokeeyahooda weeyi oo waa isu hiilinayaan waana isdhaxlayaan waana qabla alislaam islaamka bilowgiisii hore markii iimaanka iyo hijrada laysku dhexlayey allah waxau idhi waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo walam yuhaajiruu aan hijroonin kuwa iyagoo mu'miniin oo rumeeyey laakiin maka aan ka soo hijroonoon madiine u hijroon cudurdaarna aan haysan waa kuwa cudurdaar la'aan gaaladii iska dhex joogeen ka soo haajirin maa lakum idinma sugnaanin baa layidhi mu'miniintiyey min walaayatihim kuwa gargaarkooda iyo nusradooda idinkama sugnaanin min shay-in waxba xataa yuhaajiruu ilaa ay soo hijroodaan kuwa iyagoo mu'miniina maka ka soo haajiri waayey hiilkiinna iyo dhaxalkiinna iyo nusradiinna waxba kuma leh ilaa ay soo hijroodaan wa in istansaruukum hadday idinka gargaar dalbaan fiddiini ay fii sha'ni ddiini arrinka diinka hadday idinka gargaar idinkaga gargaar dalbaan oo inaad diinta ugu hiilisaan oo ugu gargaartaan haddii diinta lagu soo duulo diinta inaad ugu hiilisaan hadday idinka dalbadaan fa calaykum korkiinna waxa ahaaday annasru gargaar iyo inaa u hiilisaan oo u gurmataan oo cid wal oo diin ahaan ugu soo duushay inaad uga hiilisaan baa idin saaran ilaa calaa qowmin qolo mooyaane oo iyaga aydaan uga hiilinayn qoladaasoo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga miithaaqun ballan idiin dhaxayso qolo ballan iyo cahdi idiin dhaxayso hadday ku soo duusho iyaga uga hiilin maysaan ilaa idinka ballan baa idiin taalla hadday iyaga islaayeen idinka waxa weeyaan ballan baa idiin taalle eh wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun kii u arag badan ee arkaya og weeyaan halkanna ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay awalan mu'miniinta muhaajiriinta iyo ansaartu horta badhkoodba badhka kale iyaga ayaa isu hiilinaya oo sokeeyo isu ah oo isu gargaaraya oo isdhaxlaya oo islaamka awalkiisii hore waxaa bannaanayd in iimaanka laysku dhaxlay iyo hijrada oo muhaajiriintu markay tagtay madiina ansaarta iyo muhaajiriintu yacni hijradaas iyo nusrada ay isu hiilinayaan iyo iimaankaas way isku dhexli jireen marka waxaa la tilmaamay iyagu inay yihiin kuwa isu hiilinaya isdhexlaya al ansaaru waalmuhaajiruun muhaajiriintana waxaa loo hormariyey waa fadliga ay dheer yihiin ansaar waayo ansaari waa kuwii nebiga u hiiliyey muhaajiriinna iyagoo nebiga u hiiliye hiilkaa waxa u dheer hijraday maka ka soo hijroodeen ay madiine u soo hijroodeen rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa lowla alhijratu lakuntu imra'an ansaariyan yacni haddaanay hijradu jiri lahayn dee waan soo hijroodo oo hijraa jirta e waxaan noqon lahaa ruux ansaar ka mid ah laakiin waxaan muhaajiriin ama hijrada ugu tirsanahay waayo dee hijraa jirto oo waan soo hijrooday marka taasi waxay tilmaamaysaa dee muhaajiriinta uu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka mid ahaa ilaan waa soo hijrooday rasuulkoodii iyo hormoodkoodii baanu ahaaye inay muhaajiriintu markaa ka mudan tahay ansaarta xagga fadliga sidaa darteed baa loo hormariyaa marka ansaar iyo muhaajiriin markii la tilmaamay nusro iyo dhaxalba inay isku leeyihiin ayaa waxaa la tilmaamay xukumka kuwa mu'miniinteen iyagu maka ku baaqi noqdeen ka soo hijroon wax cudurdaarana aan haysan kuwaa waxaa la yidhi maa lakum min walaayatihim min shay kuwa nusradooda waxba idinkagama sugnaanin oo u gargaari maysaan ilaa ay soo hijroodaan alwalaaya waxa uu jamalku futuuxaadka ku tilmaamayaa bifatxi lwaaw alwalaaya marka la yidhaahdo inay tahay bimacna almuwaalaati fi ddiini wannusra diinta in laysugu hiiliyo oo laysku xidhiidhiyo weeyaan alwalaaya bilfatxi haddiise la kasriyo la yidhaha wilaaya waa bimacna sultaan oo waxa weeyaan madaxtinimadii iyo mulkigii ah marka iminka walaaya waa nusradii iyo tawaaruskii oo gargaarkiinna iyo dhaxalkiinna waxba kuma leh ilaa ay soo hijroodaan waxaase laga reebay diin ahaan haddii loogu soo duulo waad u hiilin kartaan halkaa waxaa laga qaadanayaa arrimo adduunyo haddii loogu soo duulo shaqo ku yeelan maysaan laakiin dagaal diineed haddii lagu soo qaado diinta idinku waajibinaysa inaad diin ahaan ugu hiilisaan iyada lafteeda waxaa laga soo reebay dad ballan iyo heshiis idinka dhexeeya mooyaane oo haddii kuwa ku soo duulay idinku aad heshiis tihiin uga hiilin maysaan bal islaamka cadaaladiisa iyo ammaanadiisa iyo khiyaano siduu uga fog yahay ciddii ballan lagula jiro waxaa la yidhi looga hiilin maayo waayo iyaga hadduu dagaal dhex maray dee iyaga waxa weeyaan nebiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa kol hadday cahdi kula jiraan ballanta ka bixi maayaan marka dadkii muslimiinta ahaa ayaa dee waxaa dhici karta qaybna inay gaaladii cuhuud iyo ballan ay ku wada jiraan qaybna aanay ku wada jirin markaa qaybta ballanta la gashaa kaga bixi mayso xataa kuwo kale haddii waxa weeyaan dee dagaal uu dhex maro marka ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum miithaaqun ballantu waa wax adag oo islaamku ma oggola ballan la galay in laga baxo xataa cidda lala galay gaal hadday tahay allah waxau yidhi waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay bacduhum barhkood awliyaau bacdin barhka kale sokeeyahooda iyo gargaarahooda weeyi oo kuwa gaalada ah barhkoodba barhka kale ayay sokeeye iyo gargaarayaal u yihiin oo iyagaa isu hiilinaya oo isu gargaaraya gaalo ilaahay waxau yidhi ilaa tafcaluuhu haddaydaan sidaa samayn damiirku waxa uu ku dhacayaa muwaalaadka iyo mucaadaadka laga soo warramay xidhiidhinta iyo goynta oo jalaalaynku waxa uu soo qadarayaa ilaa tafcaluuhu ay ilaa tafcaluu tawalli lmuslimiina wa qatca alkufaar haddaydaan samayn xidhiidhinta iyo soo dhoweynta muslimiinta iyo goynta iyo kaberi noqoshada gaalada sidaa haddaydaan samayn hee takun waxa ahaanaysoo macnaha dhacaysa kaanaduna waa taamadii eh takun ay taqac aw taxsul waxaa dhacaysa ama xasilaysa fitnatun fitno ayaa dhacaysa fil ardi arlada dhexdeeda ayaa fitna ay ka dhacaysaa iyo wa fasaadun fasaad iyo foolxumo ayaa dhacaysa kabiirun oo weyn fasaadkaa iyo fitnadaa dhacaysaana waa maxay jalaaleynku waxau odhanayaa ay biquwati alkufri wa dacfi alislaam waxaa fitnada iyo fasaadku ku xasilayaa dee gaala inay xoogaysato islaamkiina uu daciifo haddii muslimiintu isxidhiidhin waayaan gaaladana goyn waayaan ilaa tafcaluuhu ay ilaa tafcaluu tawalli lmuslimiina wa qatca alkufaar haddaydaan samayn xidhiidhinta muslimiinta iyo goynta gaalada oo aydan la iman alwalaa'u waalbaraa muslimka in la xidhiidhiyo gaalkana la gooyo sidaa haddaad samayn weydaan takun fitnatun ay taqac fitnatun fitno ayaa dhici oo fil ardi arlada dhexdeeda ka dhiciyo wa fasaadun xumaan iyo fasaad fasaadkaasoo kabiirun weyn waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wahaajaruu soo hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisana ku jihaaday waa muhaajiriintii iyo waaladiina kuwii aawow ay aawowhum kuwaa soo dhoweeyey ee hooyey ee madiine yacni ku soo hooye ku soo dhoweeye usoo dumay oo wa nasaruu ay wa nasaruuhum una hiiliyey waa ansaartii ulaa'ika kuwaasi muhaajiriin iyo ansaar hum iyagunbaa almu'minuuna kuwa rumeeye mu'miniinta ah ay iimaanan iimaan ama rumayn rumeeyey rumayntaasoo xaqan dhab ah oo aan dheeldheel ahayn lahum waxa u sugnaaday iyaga makfiratun dembi dhaaf iyo wa risqun risiq risiqaasoo kariimun wanaagsan oo janno ah inta loo dembi dhaafo oo dembi iyo macaasi oo dhan laga maydho ayaa waxaa lagu qurxinayaa karaamada jannada ee ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa ku diyaargareeyey marka waa takhliyatun uma taxliya waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey min bacdu intaa dabadeed waxau jalaaleynku odhanayaa ay min bacdi saabiqiina ila aliimaani waalhijra kuwa rumeeyey kuwii u soo hormaray iimaankiiyo hijrada dabadood kuwii saabiqiinta ahaa ee iimaankiiyo hijrada ku soo horreeyey kuwaa dabadood kuwii iyaguna rumeeyey oo wahaajaruu iyaguna hijrooday kuwaa hore dabadood oo wajaahaduu jihaaday macakum idinka la jirkiinna jihaaday fa ulaa'ika kuwaasina minkum idinka ayay idinka mid ahaadeen ay min jumlati alansaari waalmuhaajiriin yacni haddaa ansaar iyo muhaajiriin tihiin kuwaa idinka dabadiin rumeeyey ee jihaaday ee hijrooday idinkay idinka mid ahaadeen oo ajarkiiyo abaalkiiyo wanaagga aad helaysaan bay helayaan wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibka ah ee asxaabuulqaraabaat bacduhum bedhkood awlaa iyagaa u mudan oo u xaqnimo badan bibacdin ay biirhi bacdin badhka kale dhexalkiisa iyagaa u xaqnimo badan fii kitaab illaah ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa iyagaa u xaqnimo badan in badhkoodba badhka kale u dhaxlo kitaabka alle ee hore oo lowxul maxfuudka ah ama kitaabka alle oo qur'aanka ah labadaba waa lagu fasiray ina allaha allana bikulli shayin shay walba caliimun kii ogaal badan weeyi aayaddanna waxay nasakhday wixii markii hore bannaanaa islaamka bilowgiisii oo in iimaan iyo hijro laysku dhaxlo aayaddanaa nasakhday oo aayaddani waxay ku nasakhday inaan iimaan iyo hijro midna laysku dhexlayne xigto iyo nasab iyo qaraabo laysku dhexlayo sida dee axkaamta faraa'idku ay tahay ulul arxaamkanna loogama jeedo istilaax iyo erey bixintii ahlu faraa'idku ay u yaqaaneen dadka aan waxba ku dhaxlin laa fardan walaa tacsiiban sida abtigi oo kale iyo loogama jeedo istilaaxoodii cidda aan laa fardan walaa tacsiiban wax ku dhaxlin ayay ahlu faradka ama faradiyiintu ulul arxaam u yaqaanaan laakiin halkan waxaa looga jeedaa istilaaxii sharciga ama luqada carabiga asal ahaan waxaa loo yaqaanaa ulul arxaam asxaabulqaraabaat sida jalaaleynkuba uu ku fasirayo marka kan faraa'idku waa erey bixin fannigaa u gaara laakiin ereyga asalkiisii sharcan wa luqatan waa qaraabada waana ka iminka muraadka ah ee kii faradiyiinta ma aha marka waa ulul arxaami ee asxaabuulqaraabaat kuwa xigtada iyo qaraabada u saaxiibka ee xigtada ah bacduhum barhkood awlaa isagaa u xaqnimo badan bibacdin biirhi bacdin barhka kale dhexalkiisa fii kitaabiillaah ilaahay kitaabkiisa dhexdiisa ayaanu ugu xaqnimo badan yahow awlaada aynu ku tacalluqinno meelo kalena waa lagu tacalluqiyaa laakiin waxaa sahlan oo kuugu dhow awlaada madkuurka ah inaad tacalluqa jaara majruurka ka dhigto markaa dadka xigtada ah badhkoodba badhka kale iyaga ayaa isku xaqnimo badan inay isdhaxlaan sida kitaabka ilaahay ku sugan ina allaha alle bikulli shayin shay walba caliimun kii ogaaliya cilmi badan weeyi marka aayaddii hore tilmaamaysa dee in laysku dhexlayo iimaan iyo hijro waxa weeyaan waxaa nasakhday aayaddan wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaab illaah oo qaraabo iyo xigto ayuunbaa laysku dhexlayaa suuratu tawba waa madaniya aayaadkeeduna waa boqol iyo soddon aayadood suuraddan suuratu tawba sidaad arkaysaan bisin ma leh maxaa bisinka looga daayey aqwaal dhowraa ku jirto culimmada qaar waxay yidhaahdeen suuraddan hore anfaaliya iyadu waaba isku suurad oo tii horuunbaa basmalo u ah culimmada qaar waxay yidhahdeen maya eh suuradda waxaa lagu bilowday yacni baraa-o iyo beri noqosho iyo cadaab iyo sayf iyo dagaal oo gaalo laga beri noqonayo oo birta laga aslayo oo ammaan aan lahayn baa lagaga hadlayaa suuradda dee basmaladuna raxmad iyo naxariis bay ka hadlaysaa markaa munaasab iskuma aha basmaladii raxmada iyo baraa-o oo ka hadlaysa cadaab iyo seef iyo beri noqosho laakiin sida raajixa waxa weeye in la yidhaahdo basmalada in suuradaha bilowgooda lagu qoraa waa sunna mutabaca sideeda loo raacayo markaa cuhmaan ibnu cafaan iyo raggii qur-aanka qorayey yacnii may soo guurin oo nebiga kamay soo naqlin halkaa bisin inuu u yeedhiyo oo macnaha ay ka soo qoreen marka maadaama aanay raggii qur-aanka soo naqliye ee qorayey basmalada aanay qorin waxay macnaha caddaynaysaa in waxa weeyaan dee wax nebiga ka sugnaaday aanay ahaynoo sidaa ay kala kulmeen bilaa bisinka maadaama ay sunna mutabaca tahayna sidii ay nebiga kala kulmeen ee loogu yeedhiyey ay ku qoreen ayuunbaa innakana ay nagu soo gaadhay marka suuratu baraa-ah waxa ay soo degtay sanadkii sagaalaad ee hijrada oo nebigu sala allahu calayhi wasalam markii uu waxa weeyaan uu ka soo noqday tabuug isagoo tabuug u baxay ghaswatu tabuug soo noqodkiisii ayaa waxa weeyaan suuraddan suuratu baraa-a ay soo degtay waana xilli gaaladii in badan oo ka mida quraysh iyo waxa weeyaan kuwii kaleba ay cuhuud iyo ballamo badan oo lala gale ay ka baxeen markaa suuraddu bilowgeedu waxay ka warramaysaa beri noqosho laga beri noqonayo nimanka gaalada iyo ballamadoodii kol hadday buriyeen oo iyaguba ay ka baxeen afar qolaa markaa loo qaybiyey qolo ballan mudlaqa hore loogula jiray oo aan xadba lahayn yacnii cahdi mudlaqa oo aan muddaysnayn kuwo hore loogula jiray iyo kuwo aan ballanba lagula jirin aslan iyo kuwo lagula jiray ballan ka yar afar bilood saddexdaa qoloba xukunkoodii wuxuu noqday in lala galo ballan ku muddaysan afar bilood oo ka bilaabmaysa tobanka dilxija kuna dhammaanaysa tobanka rabiicu thaani oo maalinta tobnaad ee yowma alxaji alakbar yowma annaxri halkaa laga iclaamiyo si ay ugu tala galaan oo la yidhaahdo afartaa bilood ayaad ammaan iyo nabad iyo ballan haysataan meeshaad doontaanna aada mari kartaan kol hadday afartaasi dhammaadaan wax ammaan iyo ballan xidhani ma jirtee waa ima sayfu waa ima alislaamu waa seef ama islaamnimo iyo waxa weeyaan inaad iimaanka usoo noqotaan kuwaasi waa qolo saddexdaa qolo waa isku xukun kuwaan ballanba lahayn kuwii ballantoodu afar bilood ka yarayd kuwii ballantoodu iska sii daysnayd ee muddo muxadadaba aanay lahayn in afartaa bilood loo qabto dabadeedna wax ballanee aanu dhex ooline ama ay islaamaan ama jihaad lagu qaado qolada afraad waa kuwii yacnii ballan lahaa laakiin ballantoodu afar bilood ay ka badnayd ballan afar bilood ka badan kuwii lagula jiray kuwaana xukunkoodu waxa uu noqday fama staqaamuu lakum fastaqiimuu lahu intay ku toosan yihiin ballanta ee aanay burin walow afar bilood haba ka badnaatee kula jira oo idinkuna ha ka bixina oo ballan afar bilood ka badan kuwii lala galay waa loo oofinayaa iyagoo ka baxa mooyaane marka afartaa qolo ayaa ay waxa weeyaan suuradda bilowgeedu ay ka warramaysaa cuhuudda iyo ballamadii gaalada lala gelayey yacni afartaa qolo weeyaan saddex qolo isku xukuna iyo qolo gooni ah sanadkii sagaalaadna nebigu sala allahu calayhi wasalam xajkii uma bixin oo isagoo xajka niyeysan maadaama gaaladii soo xajayso inuu gaalo dhexdeed ka muuqdo waa karaahiyste nebigoo xajka waa ka hadhay abuubakar baanu mas-uul uga dhigay cali bin abi taalibna wuu ka daba diray sanadkaa sagaalaad ee hijrada o waxa uu ku yidhi maalinta yowmulxaji alakbarka waxaad halkaa ka ogeysiisaa gaalada allaa yaxuja bacda alcaami mushrikun sanadkaa dabadeed gaal dambe inaanu beytka ilaahay ee xurmada le u soo xajayn waalaa yatuufa bilbeyti curyaanun nin dambe u qaawan ama gabadh dambe u qaawanina beytka inaanay dawaafayn wa anlaa yadkhula aljannata kaafirun jannada inaanu gaalfooda gelinayn u iclaami waman kaana lahu cahdun falahu ilaa muddatihi ninkii ballan ku jirayna ballantiisii waa loo dhowrayaa ilaa muddadeedii ay gaadhayso isagoo ka baxa mooyaane marka cali bin abi aalib ayaa ogeysiiskaa maalintaa yowmunaxriga halkaa kaga dhawaaqay allah waxau ihi subxaanah baraa'atu min allahi wa rasuulihi ila aladiina caahadtum min almushrikiin ay haadihi suura suuraddan ama aayaadkani baraa'atun waa beri noqosho beri noqoshadaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ka ahaatay beri noqoshadaasoo waasilatun gaadhaysa ila aladiina kuwii caahadtum aad la ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah baraa'adan iyo berinimadan soo socotaa waa mid alle iyo rasuulkiisa ka ahaatay oo gaadhaysa mushrikiintaad la ballanteen fasiixuu haddaba socda mushrikiintiiyey waa muddadii ballanta iyo ammaanka la siiyey fasiixuu socda fil ardi ay calal ardi arlada korkeeda socda arbacata ashhurin bilaa afara waxa weeyaan socda waa afarta bilood ee ammaankiiyo nabadgelyada aad haysataan meeshaad doontana aa maraysaan waaclamuu waxaa ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaah ilaahay kuwa cajsi gelin kara inaydaan ahayn waaclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaahi ilaahay kuwa cajsi gelin kara inaydaan ahayn iyo wa anna allaha in alla uu yahay mukhsilkaafiriina gaalada kii dullaynaya wa adaanun ay wa haadaa kana adaanun ogeysiis weeyi adaan yacnii lama madayo waayo aadaan haddii la yidhaha waa jamcu udunin dhegta ayaa lagu jamciyaa aadaan laakiin adaan ma madna marka wa adaanun ay wa haadaa kani adaanun ogeysiin weeyi ogeysiinta oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay iyo wa rasuulihi rasuulkiisa xaggiisa ka ahaatay ogeysiintaasoo ila annaasi ay linnaas dadka la ogeysiinayo yowma alxaji alakbar xajka weyn maalintiisana la ogeysiinayo waa bisha dilxijo maalinta tobnaad ee acmaasha xajkee ugu badan la qabtee maxaa la ogeysiinayaa maalintaa dadka anna allaaha bianna allaaha in alleh berii'un uu beri ka yahay huwa alleh min almushrikiina mushrikiinta inuu alle beri ka yahay uunu shaqo ku lahayn wa rasuuluhu rasuulkiisuna inuu beri ka yahay oo aanu shaqo ku lahayn fa in tubtum haddii haddaba aad toobad keentaan gaaladiiyey fahwa towbadaa iyo noqodkaasi khayrun khayr buu idin yahay lakum idinka ka khayr badan odhan maysid afcalu tafdiilo waayo dee xagga kale gaalnimada khayrba ma yaalee khayrku waa uun islaamnimada marka aslul yacni isamka macnihiisii asalkii khayriyadun ka macnee oo fahwa noqodkaasi khayrun khayr weeye oo lakum idinku khayr iyo wanaag idin yahay wain tawallaytum haddaad jeedsataan oo towxiidka la ydinku taag waayana faclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizillaahi ilaahay kuwa cajsi gelinaya inaydaan ahayn oo meelnaba aydaan kaga fakan karayn wabashir u bushaaree nebi moxamedow aladiina waxa kafaruu gaaloobayna bicadaabin cadaab ugu bushaaree cadaabkoo aliimin ay muulimin xanuujiya bishaarada waxaa la yaqaanaa wixii faraxti leh marka waaba cadaab oo naxdin mooye iyo qoomamo eh farxad ma laha eh maxaa bishaaro loogu magacaabay waa litahakumi waalistihzaa waa jees jees iyo dheeldheel lagu dheeldheelayo oo waxa weeyaan la bahdilayo ayaa bishaaro loogu tilmaamay waxaa kaloo la yidhi wabashir bishaaradu waxay ka muuqataa calaa daahiri albashara dadka jidhkooda oogadooda sare bishaaradu waa ka muuqataa taasina shar iyo khayrba waa kulminaysaa oo khayr haddii lagugu bishaareeyana suruurka iyo farxaddu korkaaga way ka muuqanaysaa shar haddii laguu sheegana qoomamadu iyo murugadu korkaaga waa ka muuqanaysaa anna allaha barii'un min almushrikiina wa rasuuluhu jamalku futuuxaadka wuxuu kusoo naqlinayaa qiso la soo wariyey oo ah cahdigii amiiruulmu'miniin caliy bni abi taalib ayaa nin reebaadiye ah ayaa maqlay nin qur'aan akhriyaya oo akhrinaya anna allaaha barii'un min almushrikiina wa rasuulihi oo laamka hoos dhabay dadkii hore dee luqada carabigu saliiqo iyo dhalan bay u ahayd oo iyagoon qawaacid carbeed iyo naxwo dhigan ayaa haddana ay yaqaaneen macnaha carabiga iyo qawaaciddiisa iyo madluulaadka ay tusinaysa ereyada carbeed way yaqaaneen markaa markuu arkay ninkii caraabiga ahaa ninkan qur-aanka akhriyayoo le berii'un min almushrikiina wa rasuulihi ayaa wuxuu yidhi ninkii reebaadiyaha in kaana allaahu beri'a min rasuulihi fa ana berii'un minhu haddii ilaahay rasuulkiisiiba uu ka beri noqday dee anna beri baan ka ahay sidaasuu yidhi waayo macnihiibaa sidaa noqonaya wa rasuulihi marka la yidhaahdo marka waxaa la soo naqliyey cali bin abi taalib marka abulaswad addu'ali inuu amray inuu dejiyo qawaaciddii carabiyada iyo naxwada oo faacilka marfuuca ah iyo mafcuulka mansuubka ah iyo mudaaf ileyga majruurka ah wahaakada in qawaaciddii luqada carbeed iyo qawaaniintii ay ku kala soconaysay kelimaadka iyo jumalka iyo ereyadu in la dejiyo markaa amray qaarkoodna qisadaa waxay u tiiriyeen cumar ibnu lkhadaab marka calaa kullin kii laga dhigaba cahdiga cumar iyo caliba waa uun qiso ku saabsan yacni wa rasuulihi wixii uu ninka caraabiga ahaa ka fahmay iyo sababtii ka dhalato markaa qawaaciddii carabiyada in la amro oo khaliifkaasi uu amro in la dejiyo oo dadkii la baro oo macnuhu wuxuu noqonayaa haddii la yidhaha berii'un min almushrikiina wa rasuulihi anna allaaha ilaahay berii'un wuxuu beri ka yahay min almushrikiina mushrikiinta iyo wa rasuulihi rasuulkiisuu beri ka yahay waa cadaf buu noqonayaa oo mactuufka iyo mactuufu calayhiguna xukumka way wadaagaan marka waxay noqonaysaa mushrikiinta iyo rasuulku inay wadaagaan baraa'ada ilaahay oo ilaahay labadaba uu beri ka noqday taasina dee muraadka ilaahay ma aha waxaasha oo muraadku waxa weeye in ilaahayna mushrikiinta beri ka yahay rasuulkuna uu beri ka yahay marka wa rasuuluhu kuma cadfana min almushrikiina ee waxay ku cadfan tahay damiirka berii'un ku asturanee huwa oo anna allaaha in ilaahay berii'un uu beri ka yahay huwa alleh min almushrikiina wa rasuuluhu rasuulkiisuna uu beri ka yahay waa haddii lagu cadfo damiirka berii'un ku asturan haddii jumlo istinaafiya laga dhigana dee wa rasuuluhu berii'un min almushrikiina laakiin marnaba laamka la hoos dhabi maayo taasina waxay ku tusinaysaa dee muhiimadda ay leedahay xarakaadka iyo luqada carabiga in la fahmo muhiimadda ay u leedahay fahamka kitaabka iyo sunnada iyo inay tahay midaan laga maarmayn wa adaanun wahaadaakani adaanun ogeysiin weeye oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ka ahaaday oo ila annaasi ay linnaasi dadka la ogeysiinayo yowmaalxaji alakbari maalinta xajka weynna la ogeysiinayo maxaa la ogeysiinayaa ana allaha biana allaha in allah beri-un uu beri ka yahay min almushrikiina mushrikiinta wa rasuuluhu rasuulkiisuna inuu beri ka yahay fa in tubtum haddaba haddii aad toobad keentaan oo gaalnimo ka soo noqotaan fahwa towbada iyo noqodkaasi khayrun khayr buu idin yahay lakum idinka wain tawallaytum haddaad jeedsataanna faclamuu waxaad ogaataan annakum idinku hayru mucjizi illaah ilaahay kuwa cajsi gelinaya inaydaan ahayn oo meelna kaga carari kara wabashiruu bushaaree nebi maxamedow aladiina waxa kafaruu gaaloobay bicadaabin cadaab ugu bushaaree cadaabkoo aliimin ay muulimin xanuujiya ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum min almushrikiina waxaa laga soo reebayaa istinahan fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin oo mushrikiintii la yidhi afar bilood arlada korkeeda ammaan iyo nabadgelyo ku socda afartaa biloodse wixii ka dambeeya ammaan inooma xidhna oo waa inoo dagaal ama islaam oo ka bilaabmaya tobanka dilxijo kuna dhammaanaya tobanka rabiicu thaani yacni halkaasaa laga soo reebayaa oo ila aladiina kuwii mooyaane oo iyagu afar bilood ammaankoodu aanu ku xidhnayna wuu ka badan yahay ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la ballanteen oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ah waa kuwii lala galay ballan ka badan afar bilood aynu hore u soo sheegnay kuwaad la ballanteen mooyaane oo mushrikiinta ka mid ah summa lam yanqusuukum dabeed aan idinka nuqsaamin oon idinka dhimin shay a waxba shuruuddii aad ballanta kula gasheenna waxba aan ka dhimin oo dhammaystiray walxaalna aan waxba ka dhimin lam yudaahiruu aanay ku kaalmayn calaykum ay calaa qitaalikum dagaalkiinana aanay ugu kaalmayn axadan qofna iyagoo aan ballantaad la gasheenna burin ruuxna dagaalkiinna aan ugu kaalmaynoo iyana idinlamay dagaalamin cid idinla dagaalamasana idinmay soo raacin kuwaa mooyaane oo iyaga xukunkoodu waa maxay waa kan fa atimuu u dhammaystira ilayhim iyaga cahdahum ballantooda intay doonta ha ahaato qaar baa maalinta dee aayaddaasi ay soo degaysa ka mid ahaa sagaal bilood heshiiskoodii uu ka harhsan yahay marka ama kuwaa ha noqdaan ama kuwo ka badane kuwaa fa atimuu u dhammaystira ilayhim iyaga cahdahum ballantoodii laga galay u taamyeela ilaa muddatihim ilaa muddadoodii lala galay laga gaadhayo waayo ina allaha alla yuxibu waxa uu jeceliyay almuttaqiina kuwa alla ka baqa alla ka baqana waxaa ka mid a ballanta in la buuxiyo on la baajin ilaahay waxau ihi faidan salakha marka ay baxaan ay dhammaadaan al ashhuru bilihii alxurumu ee xurmada lahaa faqtuluu laaya almushrikiina mushrikiintii laaya xaydu wajadtumuuhum meel alla meeshaa ka heshaan laaya ilin ballan idinma xidhna intii la qabtayna waa dhammaataye wakhuduuhum qabta oo nolol ku qabto qafaasha waxsuruuhum hareereeyoo cidhiidhi geliya oo dhinac walba ka joogsada waqcuduu una fadhiista lahum iyaga kulla marsad meel kastoo lagu gabbado iyo waddo kastana u fadhiista fa in taabuu hadday haddaba toobad keenaan oo gaalnimadooda ka soo noqdaan oo wa aqaamuu ay oogaan asalaata salaadana ay oogaan oo wa aatow ay bixiyaan azakaata sakadiina ay siiyaan ciddii mutaysatay wa aatow markaa waa maadi ilan wa aatuu haddii la ydhaha amar bay noqon oo fadxadaa iyo damadaasaa u dhaxaysa amarka iyo maadiga aatow iyo aatuu wa aatow oo bixiyey azakaata sakadiina bixiyey fakhalluu u banneeya sabiilahum waddadooda hadday toobad keenaan oo salaada oogaan oo sakada bixiyaan dee waddadooda u banneeya oo faraha ka qaada jidna ha u gelina hana dilina hana doondoonanina waayo ina allaha alla khafuurun kii dembi dhaafis badan weeyi raxiimun ee addoommadiisa u naxariista kol hadday toobad keeneenna dee waman taaba taaba allaahu calayhi halkan fa idan salakhal ashhuru lxurumu laba midkood weeyi in horta afartan waxaa looga jeedaa ashhurulxurumkan afartii bilood ee loo qabtay ee la yidhi fasiixuu fi lardi arbacata ashhurin waa afartii markay dhammaadaan haddaba afartani ashhurulxurum ma wada aha oo dilxijay ka bilaabmaysay oo waxa weeyaan dee waxaa ku xigtay muxaram oo rabiicul awal iyo rabiicu thaani markaa dee dilxijo iyo muxaram waa ka mid ashhurulxurumkii laakiin labada dambe ka mid ma aha marka maadaama yacni ilaa ashhurulxurumku waxay ahaayeen dilqacdo iyo dilxijo iyo muxaram iyo rajab oo gaara saddex xidhiidha iyo mid gooni ah oo rajabu mudara heshiiskan lala galayna dee dilxijo qeybteeda dambe iyo muxaram mooye labada ka dambeeya rabiicul awal iyo rabiicu thaani ashhurulxurum ka mid ma aha marka waxay culimmadu ku tawjiihiyeen waxa ashhurulxurum loogu magacaabay ama waa min baabi takhliib oo kol haddii afarta bilood barhkood ashhurulxurum yihiin waxa la xoog badiyey oo la xoog roonaysiiyey jaanibkii ashhurulxurumka saasa loogu magacaabay waana asluub fasiixo asaaliibta luqada carbeed ka mida waxaa la yidhaha takhliibku oo alqamarayn iyo alcumarayn iyo yacni waxa weeyaan labada shay in dhinac laysu raaciyo marka kaasi waa tawjiih ama waxaa looga jeedaa ashhurulxurumka bilaha xurmada leh ee dagaalkooda laydinka xarimay inaad gaaladii la dagaalantaan ilaa afartan bilood xurmay leeyihinoo waxaa la yidhi gaalo faraha ka qaada oo ha taabanina fasiixuu fil ardi arbacata ashhurin marka ama waxaa loo jeedaa xurmada dagaalka laga xarimay afartaa bilood ama waxaa looga jeedaa ashhurulxurum waa min baabi takliib o labada bilood ee ugu horeeyaa dee ashhurulxurumka ka mid a saasaa loogu magacaabay iyagoon wada ahayn marka waxaa la yidhaha afartaasi markay dhammaato dee markaa laaya oo halkaa ka heshaan baqabta oo cidhiidhiya oo waddo kasta u gala inay toobad keenaan mooyaane markaa dee waa ima alislaam waa ima sayfu allah waxa uu yihi wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaam allah wain istajaaraka inta shardiyadii ficil bay ku xigsataa inta badan oo dee tacliiqu ficlin bificlin shardi iyo jawaab bay isku xidhi marka wain axadun waxaa loo soo qadarayaa ficil ficilka dambe fasiraya oo la mid ah marka wain istajaaraka hadduu kaa magangeliyo dalbo axadun qof oo min almushrikiina mushrikiinta ka midihi istajaaraka hadduu kaa magangeliyo dalbo faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu ka maqlayo kalaam allah ilaahay hadalkiisa ilaa uu ka maqlayo uma abliqhu dabeed gaadhsii mushriga ma'manahu meesha uu ku nabadgelayee dhulkiisii iyo dalkiisii halka uu ku aamin noqonayo gee oo gaadhsii allah waxau ihi daalika arrinkaas oo macnaha magangelinta iyo gaadhsiinta meeshuu ku nabadgeli lahaa oo ismu ishaaruhu wuxuu u wada noqon ijaarada iyo iblaaqa oo daalika ay liblaagu ay alijaaratu waaliiblaaq magangelintaa la magangelinayo iyo gaadhsiinta la gaadhsiinayo meel uu ku nabad galaa haabitun wuxuu ku sugnaado uu ku dhacay biannahum bisababi annahum iyagu qowmun qole inay yihiin sababteeda ayuu ku sugnaaday qoladaasoo laa yaclamuuna aan garanayn ay diin alislaam diintii islaamka aan waxba ka garanayn oo jalaalaynku waxa uu soo qadarayaa daalika biannahum qowmun laa yaclamuuna ay diin allah falaa budda lahum min samaaci lqur'aani falaa budda lahum min samaaci alqur'aani liyaclamuu hawaaba waalciqaab marka waxa uu yidhi jalaalaynku dalika biannahum qowmun laa yaclamuuna ay diin allah falaa budda lahum min samaaci alqur'aani liyaclamuu yacni waxaa loo magan gelinayaa amase loo gaadhsiinayaa meel ay ku nabad galaan sababteedu waxa weeyi waa in ay waxa weeyaan dee ilaahay diintiisii mar haddaanay garanayn inay diintii maqlaan oo laa yaclamuuna ay diin allah waxaanay garanayn diintii alle oo waa inay diintii alle gartaan oo ay maqlaan qur-aankii si ay u ogaadaan hadday islaamaan wanaagga ay helayaan haddii ay gaaloobaanna cuquubadiiyo cadaabka ku dhacaya si ay u ogaadaan jamalkuna wuxuu odhanayaa dalika ay alamru bilijaarati wa iblaaqi lma'man biannahum qowmun laa yafqahuuna ma liimaanu wamaa xaqiiqatu maa tadcuuhum ilayh waxa uu yihi waxaa loo magan gelinayaa loona gaadhsiinayaa meel ay ku nabad galaan waayo waa dadaan iimaankiiyo waxaad ugu baaqasaba garanay marka hadafku waa maxay inay horta xaqii maqlaan oo qur-aankii maqlaan oo diintii ogaadaan oo iyagoo aqoon u leh dee markaa ama ay si bayino oo cad u qaataan ama ay u diidaan marka waxaad garanaysaa dee hadafka iyo ujeeddada qofka muslimka ah ama daaciga ah ama rasuulka uu rabbi soo dirayba dee hadafka ugu weyni dadku waa inay hanuunaan oo hidaayada la gaadhsiiyo waxaa kaloo halkan culimmadu ay ka qaataan xukumka musta'maniinta dadka maganta ah ee iyagoo gaala ah soo magan gala muslimiinta in la badbaadiyaa inay waajib tahay aayaddan waa laga qaadanaya oo wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu yacni jiwaarkii iyo magangelintii gaalku inuu yahay arrin layna amray ayaad halkaa ka qaadanaysaa qofkii magangeliyo kaa dalba sunnaduna way sii caddaynaysaayoo sanadkii sideedaad ee caamulfatxi ee rasuulku sala allahu caleyhi wasalam maka uu furtay sanadkaas nin gaalo umuhaani oo cali bin abi taalib ay walaalahayn ay magangelisay ayaa cali uu doonay inuu kala baxo mushrigii uu dilo umuhaani markaa rasuulkay u sheegtay rasuulku markaa sala allahu caleyhi wasalam umuhaani waxa uu ku yidhi qad ajarnaa man ajarti yaa ummahaani ummuhaaniyey ciddaad magan gelisay annana waa magan gelinay halkaana waxaa laga qaadanayaa maganta muslimiintu waa isku wada midoo ka u yar iyo ka u weyn rag iyo dumar yacnii midkood cidda uu magan siiyo waa magan islaam oo dhan looma dhaafi karo iska dhaaf dowlad iyo dad dee awood iyo cudud leh qof caadi oo shacaba rag iyo dumarba qofka gaalkee uu magan siiyo in loo weydaarto madax iyo mijaba waa muxaram waayo dee qiimaha iyo cadaaladda iyo gobonnimada iyo sharafta islaamka ay ka mid tahay ciddii islaam uu magangeliyo inaan far la saarin ilaa laga gaadhsiinayo halkuu ku nabadgeli lahaa marka dee gaaladu gaalow gaal ma tahay uun maahee dadka musta'maniinta la yidhaahdo waa kuwa magantee ammaanka la siiyey oo gaalku marka uu eriboodhka ka soo degay fiisaha dalkugalka alla siiyo dalkugalka macnihiisu waa ammaan qofkaasi waa magan islaam nabad ammaan baa la siiyey ilan dagaalkumuu soo gelini kol hadduu magantaa ama ammaankaa ku soo galo dee dhiiggiisu waa xaaraan oo la taaban maayo hadduu waxad gudub ama qalad ama dhibaato galo dowladday tahay dee inay tallaabo ka qaado iyo ama dib u celiso ama halkuu ka yimid ay u mastaafuriso laakiin asal ahaan yacni qofka halkaa fiisa ku soo galay ee waddan islaam yimid wuxuu magan u yahay dee ummadda islaamka ah dowlad iyo shicibba in la taabtana waa xaaraan waxaa ka mid a mucaahadiinta dadka ballanta lala gala iyagoo gaalo ah in loo dhaafo dee ballantii oo lagaga baxo dee waa xaaraan waxaa ka mid a kuwa ahlu dimaha la yidhaha ee ahlu kitaabka ah ee xukumka islaamka ku hoos nool marka gaalada anwaacda dimiyiinta iyo musta'maniinta iyo mucaahadiinta la yidhaahdo iyagoo gaalo ah ayaa dhiigooda in la daadiya uu xaaraan yahi laakiin kaafirka dee xarbiga ee muxaaribka ee dagaalku inala dhe inagala dhexeeyo ballanina aanay noo xidhnayn kaafirkaa xarbiga ah dee xalaalu dami walmaal ah alla waxau ihi wain istajaaraka hadduu kaa magangeliyo dalbe axadun qof oo min almushrikiina mushrikiinta ka mid ihi istajaaraka hadduu kaa magangeliyo dalbo faajirhu istajaaraka uu kaa magangeliyo dalbo faajirhu magangeli xataa yasmaca ilaa uu maqlayo kalaam allah ilaahay kalaamkiisa ilaa uu ka maqlayo uma abliqhu dabeed waxaad gaadhsiisaa ma'manahu meeshiisa uu ku nabadgelayo gaadhsii dalika ay alijaaratu waaliblaaq magangelintaa iyo gaadhsiintaasi saabitun waxay ku sugnaatoy ku dhacaysaa biannahum bisababi annahum iyagu qowmun inay qolo yihiin sababteeday ku sugnaatay qoladaasoo laa yaclamuuna aan garanayn diinta islaamku waxay tahay kol haddaanay garanayn waa in la garansiiyo oo la gaadhsiiyo marka ama ha qaataan ama ha dafiraan oo ha diidaan kayfa yakuunu lilmushrikiina cahdun kayfa yakuunu siduu ugu ahaanayaa lilmushrikiina mushrikiinta siduu ugu ahaanayaa cahdun ballan siday ugu ahaanaysaa cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa sidee gaaladiyo mushrikiintu ay ballan ugu yeelanayaan ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la ballanteen marka kayfa waxaa la yidhi waa istifhaamu tacajub waa istifhaam lala tacajubayo oo lala yaabayo oo bimacna alinkaar iyo diidma xambaarsan macnuhuna uu yahay dee nimanka noocaasa siday ballan u yeelanayaan ay laa cahda lahum ballanba ma laha eh waa bimacna alinkaar kayfa yakuunu kayfa yakuunu siduu ugu ahaanayaa lilmushrikiina mushrikiinta siduu ugu ahaanayaa cahdun cahdi iyo ballan siday ugu ahaanaysaa cinda allaahi ilaahay agtiisa iyo wa cinda rasuulih rasuulkiisa agtiisa siday ballan ugu yeelanayaan ku yeelan maayaane ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aada la ballanteenee cinda almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh kuwii aad kula ballanteen mooyaane fama staqaamuu intay idiin toosnaadaan kuwaasi lakum idinka fastaqiimuu idinna u toosnaada lahum iyaga waxaa la yidhi kuwii dee caamulxudaybiya lala galay heshiiska weeyaan cinda almasjidi alxaraamna masjidulxaraam waa la idlaaqaa iyadoo loola jeedo xuduudda xaramka oo dhan marka waxaa looga jeedaa xaramka agtiisa oo dee xudaybiya waxay ahayd iyadu xaramka yaanay ku jirin oo dee xalaashay ahayd laakiin kambalka xaramka halka ugu soo dhow bay ahayd marka allah waxau ihi ila aladiina kuwii mooyaane caahadtum aad kula ballanteen cinda almasjid alxaraami masaajidka xurmada leh agtiisa kuwaad kula ballanteen mooyaane oo ballantii iyo cahdigii xudaybiya aad la gasheen fama staqaamuu kuwaasi intay idiin toosan yihiin lakum idinka ay ballanta ilaalinayaan fastaqiimuu idinna u toosnaada lahum iyagoo ballanta u ilaaliya waayo ina allaha alla yuxibu waa jecelyahay almuttaqiina kuwa alla ka baqa ilaahay tabaaraka wa tacaala waa jecel yahay kayfa wain yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma kayfa ay kayfa yakuunu lahum cahdun waa tacajubkii iyo layaabkii gaalo lala yaabayay ballandaradooda kayfa ay kayfa yakuunu lahum cahdun sidee ballan iyo cahdi ay gaala u yeelanayaan walxaal in yadharuu hadday idinka xoog roonaadaan calaykum idinka laa yarqubuu aanay ilaalinayn fiikum dhexdiinna aanay ilaalinayn ilan qaraabo iyo walaa dimmatan ballantoona sidee ballan loola yeelan iyagoo hadday idinka libin helaan qaraabo iyo ballan midna aan idinku badbaadinay yurduunakum waxay idinku raalligelinayaan biafwaahihim afafkooda ayay idinku raalligelinayaan wa ta'baa way diidasaa quluubuhum qalbiyadooduna afka baarkiisay rabaan inay idinku raalligeliyaan uurkooduse waa diidayaa wa akharuhum badidooduna faasiquuna waa kuwo daacada rabbi ka baxay bixitaankana ay ka mid tahay naqdu alcuhuudi waalmawaahiiq ballamaha ay burinayaan ee marnaba aanay oofinayn ilaahay waxau idhi ishtarow biaayaati illaahi hamanan qaliila ishtarow waxay ku iibsadeen kuwaasi biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa waxay ku iibsadeen hamanaa qiimo iyo lacag qaliilaa yar waa adduunyo uun waayo xasanulbasri waa ki yidhi sidii horey noo soo martay addunyaa bixadaafiirihaa hamanun qaliil adduunya oo dhan isku wada geeyo waa wax yar marka ishtarow waxay ku iibsadeen biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa waxay ku iibsadeen hamanaa lacag qaliila yar fasadduu dabeed waxay ka horjoogsadeen dadkii can sabiilih ilaahay jidkiisiibay ka horjoogsadeen waayo innahum iyaga saa'a waxaa xumaaday maakii kaanuu ay ahaadeen yacmaluuna kuwa sameeya laa yarqubuuna ma ilaalinayaan fii mu'minin ay fii sha'ni mu'minin mu'min arrinkiisa kuma ilaalinayaan ilan qaraabo kuma ilaalinayaan iyo walaa dimmatan ballantoona ruux mu'min ah ballan iyo qaraabo midna u ilaalin maayaan wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba almuctaduuna kuwa xadgudbay waa iyaga fa in taabuu haddii ay toobad keenaan oo wa aqaamuu salaata salaadda ay oogaan oo wa aatow zakaata zakada ay bixiyaan fa ikhwaanukum walaaladiinna weeyaan fiddiini diinta idinkula walaala ah wa nufasilu waanu kala dhigdhiganaa oo waan caddaynaynaa al aayaati aayaadka liqowmin qolo ayaanu u caddaynaynaa kuwaasoo yaclamuuna wax kala garanaya o og oo cilmi u leh waxaa loogu gaar yeelay waalintifaacihim biha dadkoo dhanba waa loo caddeeyey aayaddani waxay ka mid tahay aayaadka ay culimmadu u deliishadaan kufru taariki salaa qofka aan salaada tukan gaalnimadiisa aayaadka loo deliishado waayo waxaa laga tartiibiyey towbadii iyo salaadii iyo zakadii al-ukhuwatu fi ddiin waxaana culimmadu yidhaahdeen al-ukhuwatu aliimaaniyatu laa tantafi maca almacaasi wa in cadumat wa inamaa tantafi biintifaa'i aliimaan walaalnimada iimaaniga ee diinta lagu walaaloobaa kuma zuusho dembiga iyo macaasidu intay doonta halleekaatee waxaa walaalnimadaasi ku baaba'daa uun marka iimaankii ay ku salaysnayd meesha uu ka baxay la gaaloobo markaasunba walaalnimada diimeed meesha ka baxdaa marka halkanna waxaa laga qaadanayaa dee salaadda hadday oogi waayaan falaysuu biikhwaanikum fiddiin walaaladiinni diinta ma aha kol haddii walaalnimo diineed laga anfiyana dee waa gaalnimay noqonaysaa marka waxay ka mid tahay waa masale kolley dee culimmadu ay ku kala duwan yihiin oo khilaafi ah laakiin aayaadka loo deliishaday ka mid tahay kufriga iyo gaalnimada salaad la-aanta qofkii salaadda isaga taga allah waxa u ihi subxaanah wain nakasuu haddii ay buriyaan aymaanahum ballamadooda hadday buriyaan waxay nagu soo noqnoqon doontaa aymaanta ama iimaanka waxaan u jeedaa alyamiin ama al aymaan oo lagu idlaaqayo ballamaha marka jamalku waxa uu futuuxaatu lilaahyaha ku odhanayaa wainamaa sumiya alcahdu yamiinan liishtimaalihi calayhi haaliban waxaa ballanta iyo cahdiga dhaar loogu magacaabay waayo inta badan wuu koobsadaa cahdigu dhaarta oo inta badan cahdiga maxaa lagu adkeeyaa dhaar baa lagu adkeeyaa marka dhaartuu koobsanayey lagu adkaynayey lafteedii baa lagu tilmaamay ballanta lafteeda si loo tilmaamay adeegeeda marka jalaalaynkuna ay maanta iyo waxa weeyaan iyo laa aymaana lahum iyo laa cuhuuda bimacna alcuhuud buu ku macnaynayaa marka aymaanta cuhuud waxaa loo yidhi waayo dee sida haalibka ah dhaar baa lagu adkeeyaa wa in nakasuu haddii ay buriyaan kuwan mushrikiintii aymaanahum ballamadoodii dhaarta lagu adkeeyey hadday buriyaan min bacdi cahdihim ballantooday galeen dabadeed hadday ballan burin sameeyaan oo watacanuu ay duraan fii diinikum diintiinana ay duraan oo wax ka sheegaan faqaatiluu la dagaalama a'immata alkufri gaalnimada madaxdeedii la dagaalama oo la dirira waayo innahum iyaga laa aymaana ay laa cuhuuda ballami lahum iyaga uma sugnaanin oo waa bilaa ballan lacallahum yantahuuna waxaad ku cilaysaa faqaatilu la dirira oo la dagaalama lacallahum yantahuuna likay yantahuu si ay uga hadhaan gaalnimada iyo kufriga halkanna culimmada qaarkood waxay ka qaateen qatlu saabi rasuuli waddiin allah iyo rasuulka iyo diinta kacaayay dilkiisa maadaama uu kaafir yahay ayaa laga qaatay wa tacanuu fii diinikum waayo waxyaabaha dilkooda laga tartiibiyey waxaa ka mid ah atacnu fi ddiin diinta inay duraan oo ay wax ka sheegaan laakiin dee cidda dilaysa ama xukumka oofinaysa maaha cid walba ee waa cidda talada haysa allah waxa uhi alaa tuqaatiluuna qowman nakatuu alaa tuqaatiluuna miyaydaan la dagaalamayn waa boorin iyo dhiirigelin mu'miniinta lagu kicinayo kuwa la yimid asbaabtii dagaalka oo dhan dee inay la diriraan oo iska celiyaan alaa tuqaatiluuna miyaydaan la dirirayn oydaan la dagaalamayn qowmaa qolo qoladaasoo nakasuu buriyey aymaanahum ballamadoodii buriyey oo wahamuu ku hamiyey biikhraaji arasuuli rasuulka bixitaankiisa ay bixinayaanay maka ka bixinayaanna ku hamiyey walxaalna ku hamiyey hum iyagu bada-uukum ay idinkuba bilaabeen awala mara markii ugu horreysana dagaalka ay idinku bilaabeen ama wahamuu alaa tuqaatiluuna maxaydaan ula dagaalamayn miyaydaan la dagaalamayn qowmaa qolo miyaydaan la dagaalamayn qoladaasoo nakasuu buriyey aymaanahum ballamadoodii buriyey oo wahamuu ku hamiyey biikhraaji arasuuli rasuulka bixintiisana ku hamiyey oo maka inay ka bixiyaan waa markay daaru nadwo intay ku shireen ay ka shirayeen inay dilaan iyo inay eryaan oy barabixiyaan iyo inay xidhaan ay ka shirayeen wa hum iyagu kuwaasi bada-uukum iyagaa idinku bilaabay dagaalka awala maratin markii ugu horraysayba dagaalka beder iyagaa idinku bilaabay idinkoon dagaalba u socon atakhshawnahum miyaad ka cabsoonaysaan faallaahu ilaahay baa axaqu u xaqnimo badan an takhshawhu inaa ka baqataan in kuntum haddii aad ahaateen mu'miniina kuwa mu'miniina qaatiluuhum yacnii la dirira oo la dagaalama yucadibhum allaahu ilaahay waa ku cadaabayaa biaydiikum gacmihiinnuu ku cadaabayaa ood ku laynaysaan wayukhsihim ilaahay waa hoojinayaa oo waa dullaynayaa qafaalashaha qafaalataan oo nolol ku qabataan wayansurkum waanu idiin gargaarayaa rabbi oo calayhim iyaga korkooda waa idinka gargaarayaa wayashfi waxaanu alle ku bogsiinayaa arrinkaas suduura qowmin qolo laabtooda ama laabahooda qoladaasoo mu'miniina mu'miniina oo wayudhib waxa uu tagsiinayaa kayda quluubihim qalbiyadooda cadhadoodi iyo ciilkeeda ayuu tagsiinayaa oo u zuulinayaa oo macnaha nimankan inaad la dirirtaan oo la dagaalantaan oo ka argoosataan ilaahay waa ku cadaabayaa gacmihiinna oo waalaynaysaan waanu dullaynayaa rabbi oo nolol baa ku qabsanaysaan waanu idinka hiilinayaa rabbi oo idinkaa libinta ka helaya dad mu'miniinoy ciileen dhibna ku sameeyeenna ciilkii iyo cadhadii way kaga bogsanayaan waxaa la yidhi qole reer khusaaca oo xilfi iyo bahwadaag nebiga lahayd sala allahu calayhi wasalam ayaa reer bani bakar oo islaayeen ayaa qurayshi ballantii nebi maxamed intay ka baxday ay qoladii xilfigooda xilfiga quraysheed oo reer bani bakar ayaa ay u hiiliyeen oo khusaaca ayaa ay dagaal iyo waxa weeyaan dhibaato u geysteen markaa markaad qoladaa dee la dagaalantaan nimankii hore loo ciilay ama la dhibayna laabtoodu waa ku bogsanaysaa ciilkoodiiyo cadhadooduna waa ku zuulayaa ilaahay waxau ihi wayatuubu allaahu ilaahay waa ka toobad aqbalayaa calaa man yashaa cidduu doono alla waa ka toobad aqbalayaa oo ciddii islaamnimo iyo hanuun ilaahay uu waafajiye uu qoray dee way rumaynaysaa sidii abu sufyaan oo kale ilan waa islaamaye wallaahu ilaahayna caliimun waa ka cilmi badan xakiimun ee xikmad badan allah waxau idhi am xasibtum ma waxaa u malayseen an tutrakuu in laydinkaga tegayo in laydinka tegayo miyaa moodeen oo u malayseen walxaal lamaa yaclam illaahu ilaahay aanu ogaanin aladiina kuwii jaahaduu jihaaday minkum xaalay idinka idinka mid yihiin walxaalna jihaaday lam yattakhiduu aanay samaysanin min duuniillaahi alla sokadii iyo walaa rasuulihi rasuulkiisa sokadiitoona iyo walalmu'miniina mu'miniinta sokodootoona aanay samaysanin waliijatan saaxiib hoose iyo sokeeyo hoose aanay samaysan wallaahu allana khabiirun kii xogogaalwo weeyaan bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ilaahay waxau idhi ma waxaad moodeen in laydinkaga tegayo iyadoon alla ogaan kuwa jihaadka la yimid ee alla iyo rasuulkiisa iyo muuminiinta sokadoodna cid kaloo saaxiib hoosaada aan samaysan ee ku kaaftoomay walaaga iyo xidhiidhka ilaahay iyo rasuulkiisa iyo inta mu'miniinta ah ma sidaasaa moodeen mid dhacaysa ma aha cilmigani marka waa cilmiga culimmada qaarkood sida jalaaleynka oo kaleba ay ka cabiraan cilmu duhuuri waaru'ya cilmigii muujinta iyo aragtida oo looga jeedo dee cilmiga ilaahay yacni waa laboo mid waa cilmiga saabiqee asaligee hore oo ilaahay waxan oo dhan inuu hore u ogaa waa cilmi saabiq oo horreeyey cilmiga kalena waa ka ku tacalluqa shaygu marka uu dhaco ee la helo markaa cilmigani kii saabiq ahaa ma aho dee horeba intan ilaahay waa u ogaa laakiin waa cilmiga ku tacalluqaya shaygii markuu dhaco inuu dhacay oo macnuhu waxa uu noqonayaa markii hore ilaahay wuxuu ogaa arrinkani inuu dhici doono marka uu dhacana wuxuu ogaaday inuu dhacay labada jeerba ilaahay waa ogaa oo cilmi uma soo kordhin laakiin shayga macluumka ah sifada uu cilmigu ugu tacalluqayaa kala duwanoo marna wuxuu ugu tacalluqayaa isagoo mawjuuda oo dhacay marna wuxuu ugu tacalluqsanaa in la heli doono oo uu dhici doono marka labada goorba ilaahay waa ogaa oo ogaal usoo kordho cusubi ma jiree waa sifada tacalluqunbaa kala duwan waana cilmiga ay culimmadu ka cabiraan cilmiga uu ka ratibmayo abaalmarinta iyo cuquubadu oo ilaahay addoommada kuma ciqaabo waxna kuma siiyo cilmiga horuu sii ogaa oo qofku shaygii alla uu ogaa inuu samayn doono intaanu samaynba in waxa weeyaan inta la dilo ama uu dhinto la yidhaah waxaa loogu ciqaabayaa waxaa la ogaa inuu samayn doono sidaa ilaahay ma sameeyo tabaaraka wa tacaala laakiin ilaahay waxa uu ku ciqaabaa shayga qofka marka uu sameeyo marka cilmigaa ka ratib uu ka ratibmayo athawaabu walciqaab ee ku tacalluqaya shaygu marka uu dhaco weeyaan cilmigani ee cilmi cusub oo usoo kordhay ma aha marka muraadka iyo macnuhu waxa weeyaanuun ilaa ilaahay idinkala muujiyo la kala baxo oo arrinku uu kala caddaado laydinkala arko dee sidaa laydinku dayn maayo macnuhu waa sidaas allah waxa uu ihi maa kaana uma ahaanin lilmushrikiina kuwa mushrikiinta an yacmuruu inay camiraan masaajid allah masaajidda alle inay camiraan uma ahaaninoo mid u suurtagala oo u habboonba oo dhici kartaba ma aha shaahidiina xaalo ay yihiin kuwa ku qiraya oo ka markhaati kacaya calaa anfusihim nafahooda ugu markhaati kacayo bilkufri gaalnimo yacni suurtagalu ma aha inay masaajidada camiraan oo soo fadhiistaan oo ku nagaadaan iyagoo nafahooda gaalnimo kaga markhaati kacaya ulaa'ika kuwaasi xabitat way burtay acmaaluhum camalladoodu wa fi nnaari naarta dhexdeedana hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi marka macnaha wax u bannaan maa kaana iyo maa yakuunu haddaad aragto waa maa yembaqii waana waxaan bannaanayn muraadkuna waxa weeyaan dee gaal inuu masaajid camiro ama waxa weeyaan uu fadhiisto ama uu ku nagaado dee waa ka mamnuuc maa kaana uma ahaanin lilmushrikiina kuwa mushrikiinta ama gaalada an yacmuruu inay camiraan masaajid allah masaajidda alle inay camiraan uma ahaanin hadday dhismo tahay iyo hadday nagaansho ay ku nagaadaan tahayba shaahidiina xaalo ay ku qirayaan calaa anfusihim nafahooda korkooda bilkufri gaalnimo ay kaga markhaati kacayaan ulaa'ika kuwaasi xabitat waa burtay acmaaluhum camalladoodu wa fi nnaari naartana hum iyagu khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi innamaa yacmuru waxa uun camira cid kale maahe masaajid allah ilaahay masaajiddiisa waxa uun camira man axadka aamana rumeeye huwa manku billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe oo wa aqaama oogay asalaata salaadana oogay wa aataa bixiye azakaata sakadana siiyey ciddii mutaysatay oo walam yakhsha aan ka cabsoon ilallaaha alla mooye axad kale aan ka baqin fa casaa ulaa'ik alla ilaahe kuwaasaa mudan ama fa casaa ulaa'ika kuwaasi waxay xaqiiqo ku yihiin an yakuunuu inay ahaadaan min almuhtadiina kuwa hanoonay inay ka mid noqdaan kuwaasaa mudan oo xaqiiqa ku ah camiridda masaajidaduna waa laba cimaara xisiya wa cimaara macnawiya cimaarada xisiga ee maxsuuska ee muuqata aynu arki karnaa waxa weeye dee dhiska masaajidada iyo in la daryeelo iyo in la nadiifiyo iyo in la udgooneeyo iyo in laga warhayo oo laga shaqeeyo oo la hagaajiyo waa cimaarada xisiga ee inoo muuqata cimaarada macnawigee taa kaba sii muhiimsanna waxa weeye waa cimaaratuha bilcilmi waalcibaada in lagu camiro masaajidada cilmiga iyo cibaadada waayo dhismo qurux badan oo la taagay waxba qiimo yeelan maayo gudihiisa haddaanu ku camirayn cilmi iyo cibaado alla waxau yidhi ajcaltuma waxaad ka yeesheen siqaayata alxaaji xaajiga yani ka xajiyaya waraabintiisa iyo wa cimaarata almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh camiridda la camirayo iyo ninka xaajiga ah waraabinta la waraabinayo ma waxaad ka yeesheen kaman aamana billaahi walyowmi alaakhiri sidii nin alla iyo maalinta dambe rumeeyey horta halkan waxaa lagu radinayaa kuwa iyagoon rumaynoon iimaan la iman yacnii ka dhigaya xujaajta oo la waraabiyo iyo masaajidka oo la daryeelo yacnii khayraadkaasoo la sameeyo in lagula mid noqonayo sida muuminiinta oo kale taasaa la inkiraya oo ruuxu isagoon rumayn dee masaajid uu daryeelo ama wuxuu u tara iyo xaaji uu waraabiyaa waxba u tari mayso biduuni iimaan waxay acmaashaasi qiimo iyo qadar iyo wanaag leedahay marka ay ka soo fusho iimaan iyo rumayn dhaba haddaba ajacaltum siqaayata alxaaji wa cimaarata almasjidi alxaraami jamalku halkan waxa uu ka soo naqlinayaa samiin alxalabi inuu yidhi labadan jumlo in wax loo qadaraa waa daruuri sababtuna waxa ay tahay ama ka hore ha loo qadaraa ama ka dambe eh waxaan suurtagal ahayn in mastarkaa siqaayada iyo cimaarada oo macno macaanida ka mid ah in lagu shabaho daato dawaada ka mid oo man man waa daato marka macno iyo daatana layskuma shabaho oo suurtagal maaha mastarka in lagu shabaho daatada man oo la idhaahdo waraabintii iyo camiridii kaman ma mid oo kale ah suurtagal ma aha oo labada laysku shabahayaa ama waa inay noqoto macaani ama waa inay noqoto dawaato iyo daatooyin isku mid ah marka waxa uu yidhi ama ka hore ayaa mudaaf loo soo qadarayaa si daatada man loo waafajiyo oo daato daata loogu shabaho marka ka hore haddii calaa xadfi mudaaf la idhaah macnuhu wuxuu noqon ajacaltum ma waxaad ka yeesheen siqaayat alxaaji ay ahla siqaayati alxaaji xaajiga in la waraabiyo kuwa ehelka u ah ee waraabinaya iyo wa cimaarata almasjidi alxaraami masaajidka xurmada leh in la camiro kuwa ehelka u ah ee camiraya kuwaas ma waxaad ka yeesheen kaman sida midka aamana rumeeyey marka ehelkii oo dadka wax waraabinaya ama camiraya ah ayaa lagu shabahay man oo kii rumaynaya ah marka waa daato daata lagu wajaahada u jihawajaahada u jihawajaahada u jihawajaahada u jihawajaahada u jihawajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada u jihajihaadajaahada jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo jihaaday oo fii sabiilillaahi o fii sabiilillaahi o fii sabiilillaahi o fii sabiilillaahi o fii sabiilillaahi o fii sabiilillaahi ilaahay jidhkiisana ku jihaaday laa yastawuuna ma sinna kuwaasi cinda allah ilaahay agtiisa kuma sinna oo ruuxan iimaanba la iman iyo ruux muumin ah wax la simoo laysu keeno ma aha oo ka-an muuminka ahayni wax kastuu sameeyo dee waa biyo coldhaanshay oo midho ka goosan maayo wallaahu allana laa yahdi hanuunin maaya alqowma qolada aldaalimiina daalimiinta ah waa kuwa aan rumayn xataa hadday khayr sameeyaan ilaahay ma hanuuninayo ajar iyo abaalna ka siin maayo ilaahay waxau yidhi aladiina aamanuu kuwa rumeeyey oo wahaajaruu hijrooday oo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaaday biamwaalihim xoolahooda ku jihaadiya wa anfusihim nafahoodaba kuwaasi acdamu iyagaa weyn darajatan xagga darajada cinda allaahi alla agtiisa marka halkanna afcalu tafdiil ama ismu tafdiil laysa fii baabihio ka weyn ha odhan waayo kuwaan iimaankiiyo acmaashan la iman darajaba agtooda ma taallo waxaana la kala fadilaa ama la kala weyneeyaa wax shayga wadaaga laakiinse ku kala sarreeya kuwanna wax haba yaraatee shuraaka ah ama wadaaga kuma laha darajada waayo dee waa gaala darafka kale darafkanunbaa mu'miniina marka aslulficilkii cadamada weynidun ka macnee marka aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijroodo wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaah ilaahay jidkiisa ku jihaaday biamwaalihim xoolahoodana ku jihaadiya wa anfusihim nafahooda acdamu iyagaa weyn darajatan xagga darajada cinda allahi ilaah agtiisa yacni derajo weyn bay alla agtiisa ku leeyihiin wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba alfaa'izuuna kuwa liibaanaya yubashiruhum fawskii baa la sharxaya waa maxay liibaantay gaadheen yubashiruhum wuu ugu bishaaraynayaa rabbuhum rabbigood biraxmatin naxariiso minhu xaggiisa ka ahaatay iyo wa ridwaanin raalli ahaansho iyo wa jannaatin jannooyin abu xayaan alandalusi tafsiirkiisa baxrulmuxiidka wuxuu ku odhanayaa aatow bihalaathati umuurin fabasharahum allahu bihalaathati umuur afar arrimoodoo waaweyn bay la yimaadeen aliimaanu walhijratu waljihaadu ilaahayna saddex arrimoodoo waaweyn buu ugu bishaareeyey alraxmatu walridwaanu waljannaatu intabana nakira lagu keenay waana litafkhiim weynayn iyo tacdiimin la weynaynayo lahum waxaa ugu sugnaaday fiihaa jannooyinkaa dhexdooda naciimu nicmooyin oo muqiimun daa'im oo joogta ah oo aan laga jarayn khaalidiina xaala ayin kuwii ku waaraya fiihaa jannooyinkaa dhexdooda abadaa weligoodba ku waaraya in allaha ilaahay cindahu agtiisa waxaaday ajrun abaal abaalkaasoo cadiimun weyn wallahu aclam